gebi ahaan aniga waxaan qabaa in la baabi'iyo wasaarad warfaafin oo dalka ka jirta markaa saas leeya waxa way adduunyada waa laga baabi'iyey mana ka jirto wasaarad warfaafin waana sababta soo celcelinaysa khilaafaadka dowladda iyo warbaahinta madax bannaan eega meelaha ay ka jiraan dictatorada waxaa ka jirta wasaarad warfaafin wasaarad warfaafin waxaa loogu talagalay inay ka shaqayso dalka la doonayo in lagu caburiyo wariyaasha wariyaasha gudaha wasaaradda warfaafinta ku jira ee xantaab waxaan leeyahay dhagaxaanta aad soo tuuraysaan nama soo gaarayaan nama soo gaarayaan si kastoo aa usoo tuurtaana waa idinka guulaysanaynaa waxaan ku baaqayaa in dowladda federaalk soomaaliya ee xasan sheekh madaxweyneha uu ka yahay in marka hore ay sii dayso si sharud la-aana xogeeyaheena cabdalle axmed muumin oo u socday safar nairobi oo kaga qayb gelayay shir caalami ah oo halkaa ka dhacaya arrimaha saxaafadda adduunyada loo looga hadlay ayuu rabay cabdalle axmed muumin markuu ka dhoofaya garoonka nisa ay gacanta ay kusoo dhigaysay xaaladiisa waan ka walacsanahay marka hore marka xigta waxaan leeyahay madaxweyne shalay cabashadii aad ka qabteen dowladdii maxamed cabdullahi farmaajo ayaa maantana ay ta ay taagan tahay shalay ninkaad soo adeegsanayseen ayaa maanta na dhibaateynaya xafiiskeena weli waxaa ka taagan taag taag ciidamaha ciidamaha reerihiisa taagan ma u dulqaadan karno in shaqada xogeya inaad xirateen oo idin xiran ilaa had aan sii dayn haddana ma u dulqaadan karno waxaan ku baaqaynaa in marka hore xafiiskeena loo ogolaado shaqaalaha inay galaan ciidamo fara badan afar labaatankii sac ku hareersanaa ciidamaha joogay xafiiskeeni waan gali la-nahay kuwii ku jiray ee gudaha ku jiray ayaa soo bixi lahaa shaqadii ayaa ka socon laadahay dowladda ciidanka dowladda waxaa tusaale u ah in habeen madow ciidamo ka socda nisa ay u dhaceen xafiiska s j s muuqaaladaan soo bandhignay haddana waxaa socota in ciidamaha reeraha ay ka taagan yihiin xafiiskeeni mar kastoo goobta tagno ciidamaha joogo marka waxaan leenahay dowladda marka hore laba shii ha samayso tan koowaad cabdalla axmed muumin ha sii dayso si sharud la-aana tan labaad ciidamadeeda ha ka dulqaado xafiiska s j s oo hareeraheed ciidamo ay soo ay dhigtay taasna waan ku baaqaynaa ciidamada markaan ku celinayaa ciidamada dharcadka ah ee ku sugan hareeraha xafiiska s j s dowladda waxaan ugu baaqaynaa in halkaas ay ka qaado